bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf alanbiyaai wlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii sideetanaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba islamarkaana waa darsigii koobaad ee taariikh nololeedka saxaabiga weyn ee xudayfata ibn lyamaan maa wixii xadaakum uu idiin sheego xudayfa fa sadiquuhu rumaysta wamaa wixii aqra'akum uu idiin meeriyo cabdullaahi bni mascuudna faqra-uuhu aqrista xadiidun shariif intaasna waa intii uu mu-alifka ama sheekha kitaabkan qoray uu ka caado yeeshay saxaabi kasta inuu cinwaan uga dhigo qeyb ka mida noloshiisa in shita haddii aada doonto waa safxada laba boqol iyo saddex iyo sagaashan in shita haddii aada doonto adigu kunta waxaad ahaataa min almuhaajiriina muhaajiriinta ayaad ka mid ahaanaysaa wa in shita haddii aada doontona kunta waxaad ahaanaysaa min al ansaari ansaar ayaad ka mid ahaanaysaa ee fakhtar dooro axaba al amrayni labada labada arrin kii aada jeceshahay ilaa nafsika naftaada markaad eegto naftaada intaad fiiriso labadaas qolo midii aada jeceshahay noqo hadaad haddaad jeclaato inaad muhaajiriin noqotona muhaajir baa tahay muhaajiriinta ayaad ka mid tahay haddii aada jeclaato inaad ansaarta ka mid noqotona ansaartaad tahay bi haadihi lkalimaati erayadan yuukhaataba kula hadlay alrasuulu rasuulku calayhi salaatu wasalaam xudayfata bna alyamaan ayuu kula hadlay xiina markii laqiya uu la kulmay rasuulku hu xudayfa awala maratin markii ugu horeysay fii maka maka uu kula kulmay meesha waxaad ka fam waxaad ka fahmaysaa xudayfa intaan lasoo hijrooninba yuu nabiga wuxuu kula kulmay magaalada maka marka laakiin madiine ayuu ku dhashay madiine ayuu ku koray nin reer madiine ayuu ahaa laakiin asal ahaan wuxuu ka soo jeeday reer maka ayuu ahaa saasaa wuxuu rasuulku yidhi kala doora adugu walitakhyiiri xudayfata ibn alyamaan xudayfata ibn alyamaan kala dooransiintiisa fil intimaayi inuu ku abtirsado ama uu ku biiro ama uu ka mid noqdo ilaa akrami fi'atayni laba kooxood ama laba qolo kuwii ugu sharafta badnaa wa axiba wa axabahumaa kuwa loogu jecel yahay ama ay ugu jecel yihiin ilal muslimiina muslimiintu ay ugu jecel yihiin muslimiin oo dhan meel ay joogaan meel kastoo ay muslimiintu ku nool yihiin xilli kastoo ay nool yihiin dadka ay ugu jecel yihiin markii laga reebo nabiga sala allahu caleyhi wasalam waa muhaajiriin iyo ansaar marka labada qole ee uguna khayrka badan muslimiinta uguna sharafta badan muslimiintuna ay ugu jecel yihiin kala dooransiinta la dooransiiyey qiso ayay leedahay walitakhyiiri xudayfata xudayfo kala dooransiintiisa ibn alyamaan fil intimaayi inuu ku abtirsado nasabka iyo meesha dhalashadan laguma abtirsadee islaamkana waa lagu abtirsadaa fil intimaayi inuu ka abtirsado ilaa akrami fi'atayni labadii qolo ama labadii kooxood ama labadii jamaaco ee ugu sharafta badnaa wa axibahima kuwii ay ugu jeclaayeen ama loogu jeclaa ilal muslimiina muslimiinta dooransiinta la kala dooransiiyey waxay leedahay qisatun sheeko sheekadu maxay tahay marka falyamaan ninka la yidhaahdo yamaan oo abuu xudayfata xudayfe aabbihi ilan waa xudayfata bnu yamaane makiyun waa nin reer maka ah dhalad ahaan nin reer maka weeye oo min bani cabsin weliba qabiil reer bani cabsin la yidhaahdo ka dhashay laakinahu hase ahaatee alyamaan asaama daman dhagar ayuu galay qof buu dilay fii qowmihi weliba qoladiisii reer bani cabsaha ayuu qofka dilay waa islaamka ka hor fadura waxay dani baday ay dani ku qasabtay ila nusuuxi inuu ka cararo uu ka guuro uu ka qaxo can makata maka ilaa yathrib madiinana uu qaxo waxaasoo dhan waa islaamka ka hor wa hunaaka halkaa oo madiine ah yuxaalafa wuxuu ku biiray oo u dhaartay la dhaartay uu ka mid noqday bani cabdil ashhal qabiil sharaf badan laf sharaf badan oo ree aws ka mid a oo reer bani cabdil ashhal la dhihi jiray qolyahaas ee ayuu ka mid noqday dhaqan bay ahaan jirtay carabta soomaalida nafteeda miyiga way aqoon jirtay ruux markuu yimaado meel aan tolki deganayn qolo ayuu ku biiri jiray qoladaas ayuu dhiigga la bixin jiray qoladaas ayuu sheegan jiray inkasta oo asalkiisii uun la yaqiinay intii la yaqiino marka dambe waxa suurowda in la iloobo laakiin markasta waxaa la waxaa la waxaa la ogaa ama la ogaan jiray inuusan reerkaa ka dhalanin marka lasiiq iyo xaliif iyo saasay dhihi jireen wa hunaaka halkaas oo madiine ah yuxaalafa wuxuu la dhaartay oo uu ku biiray uu ka mid noqday uu dhiigga la baxay dhiigga la bixinayay uu maaragtay nin ka mida noqday reer bani cabdil ashal wa saaharahum uu la xididay wa wulida lahu waxaa loo dhalay ibnuhu inankiisii xudayfa oo xudayfe ahaa gabadh ree cabdi reer bani cabdilashala ayaa u dhashay uma markaa kadib zaalat waxaa meeshii ka baxday oo tirtirantay al mawaanicu waxyaabihii u diidayay inuu maka ku noolaado oo dekanadii loo haystay ah ayaa si uun looga heshiiyey allatii waxyaabihii u diidayey ama ka horjoogay ee dekanadii ahaa ee inuu ku noolaado allatii midaasoo taxuulu ka horjoogtay ama u diidaysay duuna alyamaan yamaan iyo wa duuna dukhuuli makata maka inuu galo arrintii u diidaysay yamaan inuu maka galo uu ku noolaado markii horena uuga cararay yaa meesha ka baxday mar hadday ka baxday fa jacala wuxuu bilaabay yataradadu inuu u kala goosho beynahaa maka iyo wa beyna yathrib iyo magaalada yathrib ee madiina waa magicii hore yathrib intuusan rasuulku u hijroonin magaalada yaa yathrib la dhihi jiray rasuulku markuu u hijrooday kadibna sala allahu calayhi wasalama almadiina almunawara ayaa loo bixiyey walaakina hase ahaatee iqaamatahu deganaanshaha iyo maaragtay kusugnaanta uu ku sugan yahay yaa kaanad ahayd fi lmadiinati magaalada madiina akhara mid ka badan wa alsaqa ka dheganaansho badan yacni meeshaasuu deganaa oo reerkiisu halkaa ayuu deganaa carurtiisuna halkaasay joogtay hantidiisu halkaasuu jooyay taallay laakiin makana wuu iman jiray saasaa laga wadaa walaakin hase aatee iqaamatahu nagaanshadiisa uu ku nagaa ama deganaanshahu uu deganaa kaanad waxay ahayd filmadiinati magaalada madiina uu deganaay akhara mid ka badan wa al waqtiga ay socoto way ka dheerayd maka madiina wuuso maka wuu soo booqan jiray uun laakiin tan wuu deganaa wa alsaqa ka dheganaansho badan way yacnaa halkanay noloshiisii ku dhegan tahay halkanna waa qof socoto ahoo xoolihii waxba kama yaaliin walamaa markii ahalla uu bishay al islaamu islaamku binuurihi nuurkiisii uu ku soo bishay calaa jasiirati alcarab jasiiradu ekeydii carabta kaana wuxuu ahaa alyamaan ninka yamaan la yidhaha abuu xudayfata oo xudayfe aabbihi ahaay axada casharatin toban nin mid ka mida ayuu ahaa oo min bani cabsin qabiilka reer bani cabsi la yidhaah oo maka deganaa kuwaasoo wafaduu wafdi ahaan ugu yimid cala rasuuli rasuulka sala allahu caleyhi wasalam oo wa aclanuu caddaystay islaamahum islaamkoodii caddaystay beyna yadayhi rasuulka hortiisa wadaalika arrintaasina waxay dhacday oo nimankaasay islaameen reer bani cab- cabsi ahaa oo yamaan uu ku jiray qabla an yuhaajira intuusan u hijroonin rasuulku sala allahu calayhi wasalam ila lmadiinati magaalada madiina uu weli maka deganaa wa min huna halkaas yani sababtaas weeye wa min huna sababtaas yukaana wuxuu ahaa xudayfa xudayfa makiya al asli asalkiisa iyo meeshuu ka soo jeeday iyo isir ahaan nin reer maka abu ah madaniya almansha ama madaniya nash'a dhalasho iyo koritaan iyo meeshuu ku korayna waxay ahayd magaalada madiina laakiin meesha asalkiisa uu ka soo jeeday waxay ahayd maka xuduntiisuna waxay tiilay madiina nasha wuu koray ama wuu barbaaray xudayfa ibnulyamaan fii beytin raas ayuu ku barbaaray raaskaasoo muslimin muslim ah abihi hooyadiba waa islaameen wa rubbiya waa la koriyey ama waa la barbaariyey fii kanafi abaweyni aabbihi hooyo hoostood kanafka waa garabka hoostiisa shimbirta weliba garabkeeda marka shimbiruhu waxay garabka hoostiisa gashaa iyay gashadaan ilmahooda dhaxanta iyo qoraxda iyo kulaylka iyo cadowga iyo wax walba iyay halkaas ka geliyaan ileen guri kale uma hayaan tii baa lagu shabahayaa kanafkii marka waalidiintuna garabka hoostiisana way geliyaan kinaayana waxay ka tahay ee, yacni racaayadooda iyo barbaarintooda oo dhan wa rubbiya waa la barbaariyey oo waa la koriyey fii kanafi abaweyni aabbihi hooyo daryeelkooda oo min asaabiqiina kuwii mar hore islaamay islaamka u badiye u badiyey ee dadka uga hormaray ila dukhuuli gelitaan fii diin illaahi diinta ilaahay la galo fa aslama isna wuu islaamay xudayfa wuu islaamay aabbihi hooyadii marka islaameenba isna wuu islaamay isagoo wiil yaraa qabla an taktaxila intaaynan ku indha kuulanin ku kuulanin caynaahu labadiisa indhood ayna ku kuulanin bimar-a rasuulillaahi rasuulka ilaahay aragtidiisa rasuulka ilaahay aragtidiisu indhaha ayay naxariis u yihiin indhakuulsha oo kale intuusan ku indha kuulanin nabiga aragtidiisa ayuu islaamay maxaa jira aabbihii hooyadii ayaa soo islaamay marka guri ama raas kulligii wada islaam muslimiin ah ayuu kusoo koray sidaa darteed aada buu nabiga u jeclay u jeclaystay inuu arkana uu rabay kaana wuxuu ahaa shawqu xudayfata xudayfa hilowgiisa ilaa liqaa'i rasuuli rasuulka inuu arko uu la kulmo uu u hilowsan yahay wuxuu ahaa yamla-u kii buuxiya ama dhaamiya jawaanixahu dhinacyadiisa dhinacyadiisa oo idil jidhkiisa ayuu buuxinayay maxaa jira fa huwa isagu oo xudayfe ihi maa saala marna kama zuulin oo iskama bedelin mundu laga soo bilaama aslama uu islaamay yatasaqatu inuu raarraadiyo akhbaarahu rasuulka warkiisa inuu raadiyo wax kasta oo warkiisa ku saabsan wa yulixa uu ku celceliyo fi su-aali inuu warsado dadka u weydiiyo can awsaafihi rasuulka tilmaamihiisa iyo rasuulku siduu u egyahay falaa yasiiduhu uma kordhinaynin markii loo sheegay rasuulka tilmaamihiisa daalika arrintaasi ilaa walacan jacayl bihi rasuulka uu sii jeclaado maahana wax kale uma kordhinayn arrintaasi iyo waxaniinan hilow ilaahi rasuul ilayhi rasuulka u hiloobo faraxala wuu safray ilaa makata maka ayuu u safray maka ayuu u kacay maka ayuu u anbabaxay faraxala wuxuu u anbabaxay uu xamaantiisa waxaa gaadiid markaad u qaadato yaa tarxiilka layidhaha raxala waxa weeye gaadiidkiisa ayuu fuulay yuu qaatay oo wuxuu u anbabaxay ilaa makata muxuu uga anbabaxay liluqyaahu inuu rasuulka la kulmo uun ujeedo kale uu ka lahaa ma jirin uu maka safarkaa dheer ee shanta boqol oo kilomitir ah ee dhibka badan wax kale uma soo gelin inuu rasuulka la kulmo uun famaa in ra'aa ma oba uusan arkin annabiya nabiga markuu arkayba markuu saa u arkay famaa in ra'aa markuu saa u arkayba ama muusan arkin xataa sa'alahu ilaa uu rasuulka ka weydiiyo markuu arkay oo layidhi waa kan rasuulkii uu salaamay iyo su-aashan weydiiyey ilaan meeshuu kula kulmay waa maka meeshuu ka yimidna waa madiina dadka intay maka ka yimaadiin madiino tagaay waa muhaajiriin dadka madiino degana waa ansaar marka wuxuu weydiiyey amuhaajirun yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow aniguma waxaan ahay nin muhaajir oo ree maka ah oo kadib madiina u hijrooday amuhaajirun min muhaajiraan ana anugu ahay am ansaariyun minse ansaar baan ahay nasaari ansaari miyaan ahay yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow muhaajir baan ahay mise ansaari fa qaala calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu ku yidhi kala doora adigu in shita haddii aad doontana kunta waxaad ahaataa min almuhaajiriina muhaajiriinta oo ree maka asalkaagiina makuu ka soo jeeday meeshaa rasuulka kula kulantay markii koobaadna waa maka marka muhaajir baa tahay wa in shita haddii aad doontana kunta waxaad ahaataa min al ansaari ansaar maxaa jira hadda halkan safarun baad ku timide meesha aad degan tahay eed ku kortay eed ku dhalatay waa madiina marka dadka madiinana waa ansaar ee fakhtar u dooro adugu linafsika naftaada maa tuxibu midda aad jeceshahay labada arrimood fa qaala wuxuu yidhi markaas bal ana ansaariyun ansaari baan ahay yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow walamaa markii haajara uu hijrooday alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam ila almadiinati magaalada madiina uu hijrooday laasamahu wuu laasimay laasimka waxaa la yidhaha ruux aadan marna ka hadhin meel alla meeshuu joogo un aada la joogto sida hooskaaga hooskaagu miyuu kaa hadhin laasamahu kama hadhin uun iska dheh laasamahu kama hadhina markasta wuu la socday uun xudayfatu mulaasamata alcayni ili siday ula socoto uun liukhtihaa walaasheed labada indhood miyaa kala hadhi laba indhood say u wada socdaan ayuunbuu nabiga ula socday wa shahida wuxuu xaadiray uu goobjoog ka ahaa wacdarana ka dhigay macahu isagoo rasuulka la socda almawaaqica duulimaadkii oo dhan ee rasuulka sala allahu caleyhi wasalama uu gaalada la galay kullahaa dhammaanteed ilaa badran dagaalkii badar maahane walitakhallufi xudayfata xudayfa ka hadhitaankii uu ka hadhay can badrin dagaalkii bader uu ka hadhay uusan ka qaybgelin qisatun qiso ayaa u sugnaatay qisay leedahay arrintaas muxuu uga hadhay ilan waa su-aal laisweydiin kare sheekadaasoo rawaaha uu ka sheekeeyey isagu binafsihi naf ahaantiisa uu ka sheekeeyey fa qaala wuxuu yidhi maa manacani iima diidin ama igama horjoogsanin an ashhada inaan xaadiro inaan ka qayb galo badran dagaalkii bader iima diidin ama igama horjoogsanin ilaa annii anugu kuntu waxaan ahaa khaarija almadiinati magaalada madiina dabaddeeda ayaan umuuro noo gaara ayaan ku maqnayn ana aniga iyo wa abi aabbahay fa akhadanaa waxaana qaqabtay kufaaru quraysh ciidankii weyneyd ee weynaa ee quraysh ee abujahl hogaaminayay ayaana qabtay wa qaaluu waxayna yidhaahdeen ayna taqsiduuna xaggeed u socotaan fa qulnaa waxaanu idhi almadiina magaalada madiine ayaanu soconnaa fa qaaluu waxay yidhaheen innakum idinku turiiduuna muxamadan maxamed baad u socotaan soo maaha fa qulnaa waxaanu ku nidhi maa nuriidu dooni mayno oo mana soconno ila almadiinata magaalada madiine maaha annaga madiinaanu soconnaa madiina nabigaa jooga marka beenna ma ay sheegin nimankii warkoodana uma inan qiranin fa aba way diideen nimankii quraysheed an yutliquuna inayna sii daayaan oo ilaan wayna qabsadeene maxaabiis ahaan bay noo qabsadeen inayna sii daayaan ayna xoreeyaan way diideen ilaa bacda an akhaduu markii ay naga qaadeen kadib maahane alcahda dhaar markay dhaarna mariyeen alcahda waa ballan la adkeeyey oo dhaar lagu adkeeyey sidiisa dhanba cahdi haddaad maqasho ilaa bacda an akhaduu marka ay naga qaadeen alcahda ballan iyo dhaar calaynaa annaga allaa nansura inaanaan u hiilinin muxamedan muxamed calayhim iyaga aanaan uga hiilinin socodkan hadda a waay wa allaa nuqaatila inaanaan dagaal gelin macahu annaga oo maxamed la soconnana inaanaan dagaalka kasoo qeybgelin saasay nagu dhaariyeen waa tahaan ku nidhi uma atlaquu saraaxana markaasayna sii daayeen walamnaa walamaa markii qadimna aanu u nimid calaa rasuulillaahi rasuulka ilaahi aan u nimid sala allahu calayhi wasalam akhbarnaahu waxaanu u sheegnay bimaa wixii baan u sheegnay aniga aabbahay qatacnaahu aanu go-aaminay waxaad goysay baa la yidhaha wixii oo go-aankii aan gaadhnay bimaa wixii qatacnaahu aan go-aaminay oo min cahdin ballan ah ama dhaar ah liqurayshin quraysh aanu ugu dhaaranay ama ballantii aan la gallay iyo heshiiskii aan la soo gallay min cahdin heshiisa wasalnaahu rasuulka waxaan warsanay buu yihi maadaa nasnacu maxaan samaynaa heshiiskii gaalada miyaan ka baxnaa waan ku raacnaa miyaa mise fa qaala wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam nafyi waan u oofinaynaa bicahdihim ballantii aan la gallay waan u oofinaynaa wanastaciinu calayhim billaah iyaga la dagaalankoodna alla ayaan u kaalmaysanaynaa marka dagaalkii bederna sidaas ayuu uga helo macduur buu ahaa intii kale oo idil ee abid uu rasuulku dagaal galay jihaad uu galayna wuu ka qayb qaatay hadduu ka qayb qaatana wacdaro ayuu muujin jiray walamaa markii kaanad ay ahaatay uxud dagaalkii uxud markay ahaatay khaadaha dagaalka uxud wuu galay wuu wada dhex galay wey khaadada sideeda dhan biyo la mukhuurtay baa layidhaha biyo aada mukhuuratay marka hadda biyo la galayaa ma jira dagaalkee qofku markii uusan iskala reebin uu madax madaxa u galo yaa la yidhaha khaada khaadaha dagaalkii wuu wada galay si kalama hadh leh ayuu u galay isagoon iskala reebin baqdii ku jirin xudayfata xudayfe ayaa galay maca abiihi lyamaan isagii aabihiisii yamaan ahaana dagaalkay way wada galeen fa amaa xudayfa haddaynu xudayfe u nimaadno amaada waxa weeyaan wax markii hore isku duuduubnaa oo la kala bixinayo maxaa jira xudayfe iyo aabbihi marka xudayfena gooni baa looga hadlay muxuu noqday kaalintiisa dagaalka muxuuse ku dambeeyey yamaanna muxuu noqday kaalintiisa dagaalka muxuuse ku dambeeyey saasaa amaada lagu leeyahay amaa xudayfata xudayfa fa ablaa wuxuu muujiyey fiiha dagaalkaas uxud acdama albalaa'i wacdara kii ugu weynaa wa akramahu kii ugu sharaf badnaa faasiisheeda la geli maayo iyo intuu dad dilay iyo si u sugnaaday iyo laakiin gebagabadii wa kharaja wuu ka soo baxay minha dagaalkii saaliman isagoo bad qaba mana dhiman mana dhaawacmin wa amaa aabuhu aabbihi faqad istushida shahiidnimo ayuu ku dhintay fiiha dagaalkii uxud walaakin hase hatee istishhaadahu shahiidnimadkiisa uu shahaadada ku dhintay shahiidnimada ku dhintay kaana wuxuu ahaa bisuyuufi lmuslimiina muslimiinta seefahooda ayuu ahaa laa bisuyuufi lmushrikiina mushrikiinta seefahooda kuma shahiidin walidaalika arrintaana oo muslimiinta seefahooda ugu shahiiday waxaa u sugnaaday qisatun sheeko oo nuuriduhaa aan soo dhigayno halkan soo aroorinayna fii maa yeli erayadan soo socda ama sadaradan soo socda maxay tahay lamaa markii kaana u ahaaday yowma uxudin maalintii dagaalkii uxud wadaca wuxuu dhigay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam alyamaana odaygii yamaan ahaa iyo wa thaabitin waqshin nin la dhihi jiray fi lxusuuni dhufaysyadii dhufaysyadii macannisaai dumarka iyo wasibyaani iyo caruurta iyo dhallaanka yuu yihi la jooga idinku maxaa jira liannahumaa labadoodu kaana waxay ahayn sheekhayni laba oday kabiirayni oo da-weyn daacinayni fi sinni da-dana ku tegay ku jiitay da-da marka waxaa la yidhaha qofka markuu siddeetan iyo sagaashan iyo meelahaas gaadho wey falamaa markii xamiya uu siraadmay uu kululaaday watiisu lxarbi watiisu lmacrakati dagaalka dherigeedii markuu karkaray dagaalku meeshii ugu kullayd uu gaadhay ayaa laga wadaa uuna qaala alyamaanu wuxuu ku yidhi lisaaxibihi ninkii saaxiibkiisa ahay thaabitun wakshinha wuxuu ku yidhi laa abaa laka wargablame uun iska dhe wargablame maa nantadir war maxaan sugaynaa fa wallaahi baan ku dhaartee maa baqiya uma hadhin liwaaxidin mid oo midnaa labadeenna ka mida min cumrihi cimrigiisa kama hadhin ilaa min ilaa bimiqdaari maa yadma'u alximaaru in dameerka ooma maahane dameerna waa nugul oo isaga iyo lo-du maalin iyo laba ayay qadi karaan riwaayad kalena waxay leedahay ilaa di'ru ximaarin dameer kalki kal dameer kal dameer waa maalin iyo laba maalmood intaasaa cimrigeenni ka hadhay imaa naxn inamaa wax kale maahane naxnu inagu aniga iyo adigu haamatulyowmi maanta maanta aan joogno yuhaadku ina qaadi meydku ina qaadi malakulmowdku ina qaadi haamadu waa waa waa dhimashade aw qadin berri ama maantu haadku ina qaadi ama berri ee afalaa na'khudu war maan qaadanna sayfayna labadeenna seef maan qaadanna oo oo wanalxaqu birasuulillaahi rasuulka ilaahay aan ku biirno waxaa dhici karta lacala allaaha waxaa laga yaabaa in alleh yarsuquna uu ina siiyo ashahaadata shahiidnimo maca nebiyihi isagoo nabigii nebigiisa aan la soconno oo sidaas jannada ku galle go-aankaasay gaadheen uma markaa kadib akhadaa waxay qaateen sayfayhima labadeeda seefeed seef ayay qaateen wa dakhalaa fi nnaasi dadkii ayay soo dhex galeen waqtaxama almacraka macrakada ayay daf fiidhiheen oy galeen amaa thaabit ibnu waqshin ninkii layidhaah fa akramahu allaahu alla ayaa maamuusay bishahaadati shahiidnimo calaa aydi lmushrikiina mushrikiinta gacantoodii ayuu ku shahiiday wa ama alyamaan odayga yamaan ahaa oo waalidu xudayfa ahaa fa tacaawarathu waxaa is waxaa isu dhaaftay oo xagga iyo xagga isaga dhaaftay wey tacaawaradu waa sidaas waxaa isu dhiidhiibtay oo midna uu xagga kaga yimid midna xagga kale ay kaga yimideen suyuuful muslimiina muslimiinta seefahoodii wahum iyagoo laa yacrifuunahu aan garanaynin oo moodaya inuu mushrig yahay wa jacala wuxuu bilaabay xudayfatu yunaadii inuu dhawaaqo abi abi war ka daaya aabbahay war ka daaya war waa aabbahay war waa aabbahay falaa yasmachu axadun cidina ma maqlin wa khara dhulka ayuu ku dhacay ashaykhu ninkii odayga ah yamaan ahaa sariican isagoo meyd ah biasyaafi asxaabihi nimankii saaxiibadiisa ahay walaalihii muslimiinta ahaa seefahoodii ayuu ku dhintay famaa kaana muusan ahaanin ama famaa zaada kama kordhin ama kama ziyaadinin xudayfatu calaa an qaala inuu ku yidhi lahum asxaabtii yakfir allaahu lakum ilaahay haydiin dembi dhaafo wa huwa alla arxamu araaximiina isagaa inta naxariisata ugu naxariis badan uma markaa kadib araada wuxuu damcay alrasuulu rasuulka caleyhi salaatu wasalaam an yuctiya inuu siiyo alibna inankii oo xudayfe ahaa diyata abiihi aabbihi magtiisa inuu siiyo fa qaala wuxuu yihi xudayfa innamaa wax kala maaha huwa aabbahay taalibu shahaadatin shahiidnimo unbuu dalbanayu meesha u yimid waqadna halaha wuuna helay allaahumma allahayow ishhad markhaati ka ahow annii anigu tasadaqtu inaan ku sadaqaysto oo aan u cafiyay bidiyatihi magtiisii calalmuslimiina muslimiintii fasdaada waxay usii kordhisay bidaalika arrintaa wuxuu sii ziyaadsaday dhe fasdaada wuxuu sii ziyaadsaday uu sii kororsaday bidaalika cafintaa uu cafiyey mansilatan darajo iyo sharaf iyo maamuus iyo xushmad cinda rasuulilaahi rasuulka ilaahay agtiisa marka darsigana intaasaan ku daynanaa wsal allah wslam calaa sayidina muxamedin wcala alihi wasaxbihi wasalim